bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhornima idaacadda dalsa
qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada booliiska dowlada federaalk oo maanta deegaanka garas baali ku toogtay nin hubaysan oo doonayay inuu dilo askari ka tirsan ciidamada ilaalada deegaanka xamar
faahfaahiino kasoo baxaya uqeyn iyo dagaalo culus oo weli ciidanka deegaanka iyo kuwa somalilan ku dhex maraya magaalada laascanood
madaxweynaha dowlada soomaaliya oo kulamo gaargaar ah magaalada adis ababa ka wada kadib ka qaybgalka shirka midowda afrika
maxkamadda ciidamada xukun ku riday macalin tababaro ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya la hoysta la shaqeynta al-shabaab
maamulka deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud oo sheegay in ciidamada dowladda ay go-doomiyeen deegaan dhacabariga gobolka galgaduud
qaramada midoobey oo shaacisay in ka badan lixdan kun oo qofood oo soomaaliya ay ku barakaceen colaadaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka jira
siyaasiyiin iyo odayaal ku kulmay magaalada muqdisho oo kasoo horjeestay magacaabida gudoomiyaha cusub ee degmada qoryoole ee gobolka galgaduud waa gobolka shabeellaha hoose
akhbaaraadka dibadda nolgariir xoogan oo maanta ka dhacay saldanad cumaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha labaad februari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka u diyaargarooba warkii duhurnimo idaacadda dalsan oo dhammaystiran oo duhurnimadan uu soo saaray xuseen washington
ciidanka booliiska dowladda ayaa maanta deegaanka garas baaley ku toogtay nin hubaysan oo doonayay inuu dil u geysto askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar faadimo cabdiqaadir ayaa warkaan inoo haysa waxaan taaganahay isgoyska tabeellaha hay-adaha ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed dhinaca qaybta galbeed iyo taliska booliiska deegaanka garis baalley oo iskaashanaya waxay saacado ka hor ku toogteen halkan shakhsi ay ku tilmaameen inuu dili rabay askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka garis baalley waddadan dheer aan taaganahay sidoo kale waxay isku xirtaa muqdisho iyo afgooye inta badan maalmihii u dambeeyey khataro amni ayaa laga soo warinayay oo hay-aduhu ammaankaba ay sheegayeen taasoo ay ku tilmaameen inay tahay in mararka qaar halkan ay ka dhacaan bambantuur miino iyo daliil qorshaysan sida ay xuseenba waxaa sidoo kale maamulka deegaanka uu sheegay in khatarahaasi amni ay qayb ka yihiin ganacsiga yaryar ee lasoo dhiganayo hareeraha laamiga maalmihii u dambeeyey halkan howlgal ayay markaasi ka sameeyeen oo waxay ku burburiyeen goobihii ganacsi ee yaalay laamigan hareerihiisa ganacsatada ayay sidoo kale u dareen digniin ah in aan lagu ganacsan karin laamiga hareerihiisa maadaama ay keeni karto ayuu yidhi khataro amni intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta galbeed yaasiin nuur khayre yaasiin geni in maantay aan ku guulaysannay dhagarqabe rabay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka deegaanka oo uu askarigii iska difaacay maanta waxay guushii ay u bilaabatay deegaanka garas baalley oo dardaarankii madaxweynaha qaatay ee la dagaala cadowga garanwaa waxay guushaani ku sugnan tahay insha allah inay wax badan soo korri doonto shacabka la shaqayntoodu shacabka deegaanka garas baalley waxay bilaabeen in ay nala soo wadaagaan cadowgu siduu u egyahay iyo si walba oo loo raadi karo waa ku mahadsan yihiin maanta ciidamada boliisku waxay aad u bogaadinayaan shacabka sida wanaagsan ay ula shaqaynayaan in ay soo qaqabtaan dhagarqabahan oo kale ee raba inuu dilo walaalihiis walaalkiis ku jira ciidamada iyo qof aan ka galabsan dhibaataynta shacabka muslimiinta ah waxaa kuu caddaynayaa inuu dhagarqabo yahay dilkii uu samayn rabay iyo hubkii uu ku samayn rabay oo aan gacanta ku hayno iyo asagii oo meeshaas yaalla aad arkaysid goobaha ganacsi hortooda waxaa la samayn jiray bulshadu inay hortooda ku ganacsadaan ee ay jaam noqoto oo dadku maalin walba dilku uu nagu soo noqnoqdo waxaan ka shaqaynaa annaga iyo guddoomiyaha deegaanka in uu nala fududeeyo in shacabka lagu celiyo suuqyadii loogu talagala ganacsiga maanta waa ilaahay mahaddiis in ay noqotay cadowga markuu bartilmaameedka samayn rabo in bartilmaameedka meeshii uu ka rabay asagii la toogto maamulka deegaanka garis baalley oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa diray digniinna adag waxaad og tihiin maalmo dhow inaan halkan ka samaynay howlgal guud oo ah burburin goobaha ganacsiga ee yaryarka ee muxuu ahaa dhagarqabayaasha ee naftirkooda dhexdooda markay bulshada malkaan jam ay ku noqoto ay ka tooga jireen dadka shacabka iyo ciidamadaba iyo dadka maraya safarka oo wadooyinkan maraya marka waxaan qaadanay go'aan lagu burburinaya ganacsiga noocaas ahay waa arkaysaan waddada hadda intay la eg tahay kontonkii mitir ee waddadaas soo baxay waxaad dareemi kartaa geeskan qofkii maga inuu qof ka toogto halkaas taagan intuu ordaya inuuna baxso karin oo bul- muxuu ahaaye beesku ku ordi lahaye wax badan ee- oo muxuu ahaaye ay u dhexeeyaan oo faaruqa marka sidaas darteed saaka waxaa fududaatay dhagarqabe isku dayey inuu toogto ciidamadii shaqadooda ku jiray amnigoo kala duwan booliska iyo ciidamadii deegaanka khaasatan askari ka mida ciidamada deegaanka ayuu isku dayey inuu toogto isla markii askarigii wuu fu- uu uu dhiga fududaayo ilaahay amarkii xabadda kooba wuu la gafay wuu soo jeestay adiga wuu yaraan afar xab buu ku riday Ee, asigana xabaddii lagu riday ayaa haleeshay waa tiisaa inta ku ekeedoo dhagarqabo u ahay wax badanaa ilaahay badbaadshow dad dilay marka maantay ku ekeed asiguna tiisa waxaa waaye dilaayo dilaayaa kuu dambaysa faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan wadada tabeellaha sheekh ibraahim muqdisho
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal culus iyo duqeymo ciidamada deegaanka iyo kuwa maamulka somalilan ku dhex maray magaalada laascaanood wariyeen xuseen washington ayaa warkaneydaya
waxaa weli magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kasii soconaya duqeymaha xoogan ee ciidamada maamulka somalilan ay ku garaacayaan gudaha magaaladaasi sidoo kale dagaalka u dhexeeya ciidamada deegaanka ee s c iyo sidoo kale ciidanka maamulka somalilan waa berigii hore saaka ayaa waxaa duqeymo xoogan mar kale ay kusoo dhaceen xaafado ka tirsan magaalada laascaanood kuwaasoo duqeymaha ku habsadeen guryo ay degnaayeen dad rayid ah sida lagu arkayay sawiro laga soo qaaday burburka dhismayaal ku burburay duqeynta ay ciidamada somalilan ay ku garaaceen gudaha magaalada laascaanood ayaa waxay muujinayeen baaxadda dhibaatada halkaas ay geysteen waxaana la sheegay in duqeyntaas ay ku burbureen guryo dhowr ah oo ku yaalay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa la sheegay in weli halkaas ay kasii soconayaan duqeymaha iyo sidoo kale dagaalada u dhexeeya ciidanka s c ee sool sanaagaceen iyo kuwa maamulka somalilan dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee simada ayaa waxaa iyaguna ay ku baaqayaan in la joojiyo dagaalka iyaguna marka hore maamulka somalilan ugu baaqay in ciidankooda ay ka saaraan magaalada laascaanood iyo duleedkeeda kadibna wadahadal laga gaaro xaaladda magaalada laascaanood ka taagan odayaasha dhaqanka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada laascaanood waxay sheegeen in ay muhiim tahay in odayaasha dhaqanka deegaanada ah maamulka somalilan aysan soo aadin magaalada laascaanood balse marka hore ciidanka maamulka somalilan laga saaro magaalada laascaanood iyo deegaanada ku dhow sidaasina wa heshiis ama wadahadal loogu gaaro arinta ka taagan magaalada laascaanood oo toddobaadkii labaad uu xiriira gashay waxaa sidoo kale la sheegayaa in weli eh, duqeynta ka dhacaysa magaalada laascaanood ay tahay mid khasaaro lixaad la geysanaysa guud ahaan waxaa magaalada iskaga barakacay inta badan dadkii deganaa kuwaasoo u aaday deegaano ka fogfog magaalada laascaanood iyo sidoo kale deegaano kale ka tirsan dhulka soomaali galbeed iyagoona halkaas u deegaan ra- raadsaday maadaama weli xabad iyo sidoo kale duqeymo ay ka dhacayso gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
madaxweynaha soomaaliya ayaa kulamo gaargaar ah ka wada magaalada addis ababa ah ee dalka etoobiya uga qayb galay shirweynaha midooda afrika sida warkanu ku faahfaahina wariyeenna suleymaan xuseen cadaala
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku guda jira kulamo uu la yeelanayo madaxda ka qeybgalaysa shirka meertada lix iyo soddonaad ee midooda afrika ee ka socda magaalada adis ababa ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha burundi ifristi indiyamishime iyo ten- madaxweynaha wadanka tansaaniya marwo saamiya suluuhu xasan kulamadan ayay madaxweynayaashu ku dul istaageen dhibaatada xoogan oo ay argixisadu ay ku hayso horumarka iyo xasiloonida qaaradda iyagoo isla meel dhigay in la iska kaashado ciribtirka kooxaha nabaddiidka ah si loo xaqiijiyo afrika nabad afrika nabdoon horumarsan oo sidoo kale barwaaqo ah sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaaday ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed kulankan ayaa looga wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarka gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa kaloo uu kulan la qaatay dhigiisa madaxweynaha dalka ruwanda buul kakeme oo ay iska iska xog wareysteen xaaladda gobolka geeska afrika iyo xoojinta xiriirka labakeysoodka ah ee ka dhexeeya labada dal
mahadsanid maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday macalin tababaro ahaa oo ka tirsanaa maxka- militariga soomaaliya kaasi oo lagu helay la shaqeyn al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxaa xukun ay ku riday macalin tababaro ahaa kaas oo ka tirsanaa kuliyadda jaalasiyaad ee milatariga soomaaliya oo loo haystay in uu la shaqeynayay dagaalamayaasha al-shabaab cabdicasiis xuseen nuur mursal oo ahaa lix iyo soddon jir ayaa waxaa la sheegay in markaasi uu xiriir la yeeshay al-shabaab gaar ahaan qeybta loo yaqaano amniyaadka islamarkaana uu u qaabilsanaa bixinta xogaha ciidamada qalabka sida sida maxkamaddu ay sheegtay sidoo kale maxkamadda ayaa cadaysay in sargaalkaas uu xirtay darajo aan rasmi ahayn waxaana la sheegay in xilligii dowladii farmaajo uu helay hal xidig hay-adaha amniga baaritaano ay sameeyeen iyo xafiiska xeer ilaalinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in xidigle cabdicasiis xuseen mursal uu ahaa sargaal markaasi xogaha saraakiisha ciidamada iyo farsamooyinka dugsiga la wadaagi jiray al-shabaab maxkamadda ayaa ugu dambeyn waxaa go-aan ay ka gaartay sargaalkaasi waxaana la sheegay in lagu xukumay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah sidaa markaasi maxkamaddu ay shaacisay
maamulka deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in ciidanka dowladdu ay godoomiyeen deegaano dhaca bariga gobolkaasi doqadirindho ayaa warkan faahfaahinaya siday ku waramayaan xoga yeeshay warbaahinta dalsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan deegaanada maamulka galmudug ayaa go-doomiyey deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab deegaanadan la go-doomiyey ayaa u dhexeeyo ceeldheer xaradheere ilaa iyo maxaas sababtuna dowladda federaalk soomaaliya waxay ku sheegtay in dagaalamayaasha al-shabaab ay heystaan deegaanadaasi dhowr isbuuc ayay masagowo ay ku xayilan yihiin baabuurtii raashiinka u waday ceelbuur galahariiri ceelgaras ilaa iyo xindheere maamulka deegaanka ceelgaras oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa sheegay xaqiijinay jiritaanka wararkan la xiriira in deegaanadaasi ay goodoonsan yihiin iyadoo xogayaha guud ee deegaanka ceelgaras ee gobolka galguduud uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya amar ka yimaaday uu yahay mid lagu goodoomiyey dhammaan deegaanada dhaca bariga gobolka galguduud oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab cabdifatax cali xalane oo ah xogayaha guud ee deegaanka ceelgaras ee gobolka galguduud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda bani-aadinimo ee halkaasi ka jirto ay tahay mid aada u liidato isagoo sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug ay ku dadaalayaan sidii deegaanadaasi ay cagtooda u gaari lahayd oo ay haatan ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waa mahadsantahay deegaamada la go-doomiyey waa deegaamada ay ku sugan yihiin kooxda farakutiriska ay gacanta ku hayaan sida deegaanada xorta ahna sida adeegii bulshada dhammaan adeegyado dhan wa kusoo laabteen dowladda federaalka iyo maamulka galmudugba dadkaasi deegaanadii laga xoreeyay kooxda al-shabaab waxay gaarsiiyeen gurmud mucaawino iyo dhan kasta iskugu jirta ah deegaanada kale ee kooxda ku sugan yihiin waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala saacadaha soo socda inaan ka war ka faramuloojino dadkuna adeegyada ay u baahan yihiin loo fasixi doono marka waxaan leeyahay dadku wakti yar baa haray maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda bada cadowga insha allahu tacaala waa laga dulqaadi doonaa samarka ha badiyaan waa deegaamada farakotiriska ay kooxdii ku sugan yihiin sida ceelbuur galhareeri garabla ceel la helay ceelgaras intaas ay kooxdu ay ku sugan tahay dhankaasna amar ka soo baxay dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ayaa lagu joojiyey dhaqdhaqaaqa gelitaanka iyo kasoo bixitaanka maadaama aan ognahay in kooxdu ay ay farxad ka tahay deegaankaas oo ay doonayaan inay dadka shacabka kusoo dhex dhuuntaan marka waxaa la joojiyey dhaqdhaqaaqa gelitaanka iyo bixitaanka deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda
siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo ku kulmay magaalada muqdisho ayaa waxay kasoo horjeesteen magacaabista cusub ee gudoomiyaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku eegay waryaheena ibraahim mayow siyaasiyiinta dhallinyarada aqoon-yahanka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kasoo jeeda degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose oo maanta kulankan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa si adag uga horyimid magacaabista guddoomiyaha cusub ee maamulka degmada qoryooley kulankan waxaa goobjoog ka ahaa dhallinyarada aqoon-yahanka odayaasha dhaqanka iyo ugaaska guud ee beesha gare ugaas nuur shaakoy jibriil waxaana dhammaan dadkii ka qayb galay kulankan maanta ay sheegeen in warqadda ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed aysan sharci ahayn kana dhaqangeli doonin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnadii kulankan ka soo qayb galay walaalayaal wax tuuqaal maheenno waxaan uni iska leh gobolka shabeellada hoose iyo aboodqeybsagabaa awalba macnaha koonfur galbeed baa khaldaneey haddan qoryooley macnaha haddee mar labaad in hadda tan tan horta waxsal u qaadayba ma ayb tan waxsal qaada karaay ma aya tijaabo waaye haddii tijaabo adu ahayd run was aratiin arar ha tago laabahay qoryooley uu dikraataday ta meel loo laabto ma leh sidii aan ku dhacsan lahayn magaaladeennii degmadeennii aan magaca ku leenahay oo aan leenahay ummadda ay ogtahay taariikh soo jireenka ah degmadaas waxay u baahan tahay inaan istaagno inay y- yar iyo weynba oday iyo maxay ahayd siyaasiba waa arran maxay ahayd laga seexan kara ma aha sidaan dareemaya rag badan baa isbitaallo ku jira haddoo dhiiggiisa karaya markii qoryoole la yidhi shaagjiidaa loo magacaabay xaqiiqda markaa idin sheego oo aniga aan waad hebel hebel aan dhihi karo
haddii xuquuqdeenna la arki waayo laga hadli waayo aad nala hadli weyso meeshii laasaanadu iska taagtaan isu taag inay ilaa hadduu yidhaa garare ma digana soomaaliya kale etoobiya uu degan yahay kenya uu degan yahay waad og tahay ilaa meesha ugu dambeys garare meeshuu joogo buu qofkaas waa wada qabaa saasaad ogaanaysa adigna waxaan leenahay arrintaas ka fiirso haddaadan ka fiirsani weli naga xaalmarinin waxaan leenahay meesha ugu dambeys ayay noo tegi doontaa ilaa adduunyaala ka noqdo waxaan leenahay eh, warqaddaas waan aragnay laakiin shaqadaas dib ha loo dhigo eh, beeshana arrinkaas waxa laga weydiiyo haddii kaleeto dhibaatadii timaado hadhow yaa laisku eedeedin sababtoo kacano- kacdoon shacab ayaa jiro hadda sidaan u jeedna beesha gar hadday shalay aad- yacni wax badan dulqaad bay leedahay aad- ay dulqaadinayso ma- reer koonfur galbeed oo maamulka koonfur galbeed haddii beesha gar ay dulqaadinayso idinka aad moodeen dad aan waxba ogeyn oo yacni aan deegaan ahayn maanta beesha garre way soo jeesitay wixii meesha ka yimaadin waxaa dusha u saarinaan doona ama qaadi doona xukuumadda koonfur galbeed sidoo kale afkaar in badan la qarinayay buu cabdicasiis si indirecta noo tusay taasoo ah garre may leey garre may leey meeshaan leenahay annagaa tusayn cabdicasiis meeshaan leenahay annagaa tusayn mogtahay adduunkan hadda la joogo qofka markuu awooddaada uu testa garayo ama aad jug issiisaan oo ku ixtiraamaya waxaan leeyahay mas-uuliyiinta beesha garre matasho oo hadda xilka hayo qofka maalin buu dhintaa mas-uuliyadda qabiila u haysiin qof shaqsi wax ku ah ma lahan qof walba qabiilkiisu wax ku yahay dadkan meesha ma- wada fadhiyaa matashaan maanta qofkii idin matalaayay ee ogaaskiina ahaa ee duubkiina ahaa ee boqorkiina ahaa masaajidka hadday qaylada kasoo yeerta intee la aadaa horta maanta ugaas nuur shaako ay qaylada kasoo yeertay ani waxaan qabaa dhallinyarada iyo haweenka saraakiisha ciidanka wasiirada heer federaal heer maamul goboleed annagoo isku duuban oo aan la kala faquuqaynin oo far keliya dal iyo dibad iyo saddexda dowladooda aan degannahay degmada qoryooley difaaceeda ha loo wada istaago ugaaska guud ee beesha gare ugaas nuur shaakoy jibriil oo kulanka maanta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed aysan dhaqangal ahayn kana dhaqangeli doonin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose wixii ka dhaca degmadaasna mas-uuliyaddeeda ay qaadi doonto dowladda koonfur galbeed weligaa qoryooley maamulka koonfur galbeed uu sheegay weligooda ma tegin hal injo kii kale ma tegin hal kaar weligiis ma geynin hal isbitaal hal faleeb weligoos ma geynin dadka dhimanaya dhaawacmaaye maanta talaal la-aan dad injoowle in lasi waa diide wargarha ma diidaan wallaahi inaan la tegaynin amadi wallaahi dad oo macnaha waxaan diidanahay nin habar dhash samayn kara ma jirto haddaad wax badan wax badan aan sabarnay laakiin sabarka waa diidnay haddaad dadkaaga dadkaaga xaquuqda anaa waa diiday wax badan aan kula hadalnay shaqaalaha laba kunaa qofaa ka shaqaysa een, koonfur galbeed hal qof garro kuma leh maxaa ka qadiyey dulman waa sii wadaa cabdicasiisa waa diidnay dulma dam wallaahi inaan yeelaynin haddaad wax allah waxaa rabtikaan ma la tagaayo qoryooley lama tagaayo waxaan u sheegaynaa walaalahayna annaga idama diidinin laakiin talalaan waa diidnay talalaan waa diidnay annaga idama diidinin jiid inaan diidanahay ma ahan dadka maamulka inuu dadka dhexeey waaye laakiin talalaan maya
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana dhulgariir xoogan ayaa waxa uu ka dhacay dalkaasi camaan dhulgariirkan ayaa la sheegay in cabirkiisi inuu yahay afar dhibic shan ragtar iskaarka lagu cabiro dhulgargeerada dowladda dalkaasi cumaan ayaa sheegtay in dhulgariirka ay inta badan uusan saameyn ku yeesha ku yeelan qeybaha kala duwan ee dalka laakiin wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi cumaan ayaa sheegtay in la baari doono khasaaraha dhabta uu geystay dhulgariirkan maaha markii ugu horreysay dhulgariir sidaan oo kale uu ku dhufto dalkaasi camaan inkastoo weli dadku ay la daaladhacayaan dhibaatooyinkii uu keenay dhulgariirka ka dhacay dalkaasi turkiga misena dowladda turkiga ayaa weli waxay wadaa baadigoob ay ugu jirto dad nool in laga soo sa- laga soo saaro burburka dhulgariirkii ee ay dhismayaashu ay ku baabeen dalkaasi guud ahaana warkii doornimo idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysanaysa waa nageynta
wararka la haysa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel